Waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha khudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalada Balonbal ee gobolka Galgaduud kadib markii ay khudaar badan imaatay magaaladaasi. Khudaarta uu hoos u dhaca ku yimid waxaa ka mid ah qaraha, yaanyada, batiiqa iyo mooska. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa khudaarta ee magaalada Balonbal ee gobolka Galgaduud ayaa ka waramaya qiimaha khudaarta hoos u dhaca ku yimid iyo waxyaabaha sababay hoos u dhaca.
bisha ramadaan waa maasha allah khudaarta way soo go'day sanadkii hore inkastoo la dareemayo khudaar la'aan hadda alxamdulilah khudaarta maasha allah aad bay u fiican tahay wax sarakac ah oo hadda dareemayna ma lahan hoos u dhac mooyaane waxaa sababay sanadkii hore biyobaxada ayaa khudaarta aad u qaaday ilaa muddo adiga ilaa koowaad ilaa sanadkii hore ilaa bis saddexaad khudaartii baa si fiican usoo go'day mataqaanaa biyobaxadii iyo webigii mataqaanaa biyobaxadii fatahaadii khudaarta aad looga tabcay hadda jawi maasha allah khudaarta sida qaraha yaanyado muuska waxa dhan waa maasha allah jawi hadda waa degan yahay qiimo qiimo dhicis qiimo qiimis fiican aa jirto bulshada waa macnaha xoogaa markii hore wax wax ma iibsan jirin oo khudaarta qaali bay ku ahayd Eh, sida danleydoo kale ma iibsan jirin khudaarta kiilada basashoo kale laba door eh, ka badan bay ahayd hadda waa hal door wax lamida iyo bardhada toddobaad senta kiilada waaye sidaas awgeed marka si fiican maasha allah aad bay u adeegtaan iyagoo marka mar walba ku xisaabtamaya qiimaha dhimista khudaarta ay ku timid marka si fiican bay u adeegtaan oo waa khudaarta aad bay u adeegtaan magacayga sadexa faarax muhiimadda waxay tahay khudaarta horta wax badan baa wax laga raadi jira laakiin hadda xilligii wax laga raadi jira maaha waa xilligii hoos u dhaca aad iyo aad bay u dhacsan tahay beerahoo dhan baa soo go-ay xilligii waxaa la gaaray xilina waxbaa laga hela xilina waxbaa laga waa xilligii wax laga waayi jira waa sanadkan waana xilligii wax laga heli jiray xilliga soonka aad wax looga heli jiray soomaha waxaa sababay biibaxadii markay baxday qudaartii maxaan kuu sheega beerihii baa soo baxay soomaha baabuurta madhan iyo wixii o dhan baa marka keenay saasay marka hoos ugu dhacday marka khasaarihi saasuu marka u bata qudaartu marna kor bay u kacdaa marna hoos bay u dhacdaa waxaa keena biyaha biyobaxada abaarta marna korbay u kacdaa hadda hoos bay u dhacsantaa danaga yaanyada afartan iyo shan dollar buu noo ahaa hadda shan iyo toban dollar buu nooya oo u tabaalaysan oo bulshada ay soo dalka kacday hadday rabto oo qaxootiga degan aad iyo aad iyo aad waxaan uga codsanaynaa in qaybo dhimis lagu sameeyo macaishadaa ku kacday
hoos u dhaca ku yimid qiimaha khudaarta ayaa waxaa sabab u ah maadaama ay ku soo aaday bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo ay beeralaydana soo saareen khudaar badan